subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxa aad ka dhagaysataan warbaahintiisna ah qodobada aad ku dhagaysan doontaanna saaka waxaa qayb ka ah munaasabad lagu dhiirigelinayay ardayda sanadkan kusoo birtay jaamacadda joobka oo lagu qabtay jowhar xuska maalinta dhimirka oo lagu qabtay magaalada tani jowhar qaramada midoobe oo ansixisay qaraar ay si wadajir ah u soo gudbiyeen soomaaliya iyo u k booliiska gobolka jubbada hoose oo gacanta ku dhigay doonyo lagu siday waxyaabaha maanka duuriya bulshada degmada bardaale oo loogu baaqay in ay ka shaqeeyaan horumarinta nabadda tobabar ku saabsan anshaxa saxaafadda oo lagu qabtay magaalada qardho xubnaha sarafka ee ciyaaraha ayaad ku dhagaysan doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah khasaare culus oo ka dhashay duufaan ku dhufatay gobolka valoria qodobadaas ayaad ku dhagaysan doontaan warkasu waxay u diyaargarooba isagaoo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabtiya taariikhdana ay ku asteysan tahay labaiyo tobanka oktoobar sanada labaatan afar labaatan warka intuu socdo waxaana socodsiin doontaa anigoo asaar cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki sida hordhac warkaba aad ku maqasheen munaasabad lagu dhiirigelinaya ardayda sanadkan kusoo birtay jaamacadda joobka ayaa lagu qabtay magaalada tani jawahar munaasabad lagu soo dhaweynayay ardayda sanadkan labada kun afariyo labaatan labada kun shan iyo labaatan kusoo birtay jaamacadda joobka ee faraceeda jowhar ayaa lagu qabtay gudaha jaamacadda soo dhaweynta ardayda cusub ee jaamacadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay ardayda wax ka barata jaamacadda macalimiin maamulka jaamacaddii marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda oo soo dhaweeyey ardayda cusub ee sanadkan jaamacadda joogkay waxaan soo dhaweynanaa maanta diyaaruna inaan soo dhaweyna ardayda cusub ee kusoo biirta jaamacadda waxaan dhugeysiinaynaa jaamacadda jaamacad fiican inay tahay tayaale qurux badan ardayda ka soo baxda magaalada jowhar kuwa uga fircoon uga shaqada badan leeyihiin uga aqoonta badan yihiin jaamacadda waxaan kusoo biiray mar hore waxaan ahay ardayda ka mid ah nersinka dina nersinka marka jaamacaddu waxay igeysay baractical istaarka i m c muddo ku soo qaatay laba bilood ah hadda waxaan ahay arda isku kalsoon shaqadii loo dira kusoo bixi karo markaan imaanaya jaamacadda iyo maanta farq weynaa u dhaxay runtii waxaan rabaa marka ardayda cusbiinta inay ka faa'iidaystaan sida aniga ay noqdaan arday isku kalsoon noqdaan maalintaa jaamacadda ka bixaysid iyo maalinka aa soo imaanaysid inaa isku noqotaan ma rabo arday walbo maanta cusub wuxuu gaari doonaa heerka maanta aan taaganahay asagoo isku kalsoon arki doonaa marka waxaan rajeynaa inaan ka faa'iidaysid dirtiin jaamacaddan waa mahadsantihiin kul iyo kol jeer soo dhawaada ardayda cusub maanta ah soo dhaweynteeda meeshaan ugu fadhino teeda kale waxaa ina halkaan sheego tayada ay leedahay jaamacadda joobkee joobkee waxaan kamid ahay ardayda ka barataal saniska in badan baraatika badan iyo wax badan waa soo qaadanay hadda waxaa kamid ah dadka la geeyay baraatikada isbaalka ee andersos aada uu micnaa uu ganacsanayo naftadeyda markaa inta imaanayo micnaa ma ahayn qof dhammaystiran waayo si iskuulka ugu soo baxay ayaa meeshaan imaaday kadib hadda waxaan aaminsanahay inaa wax walba qaban karo shaqo walba iga soo horbaxdo micnaa in saniska kamid ah inaa qaban karo dhanka kale macalimiinta kasoo qaybgashay munaasabada ayaa ardayda kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan horumarinta waxbarashada wejiyada maanta halkan naga hor muuqda halkan isugu yimid waxay ka yimideen safar safar ay soo dhamaysteen safar kaloo cusubna waxay doonayaan inay galaan marka waxaan leeyahay safarkaa cusub ee aada galaysaan mahadi ha ka gaarto horto ilaahay baa ku mahadsan tan kale waalidiintii horta waxawaaye idinku soo garbisaagsaneyd muddadii dheereede waxbarashadii ilaa dugsiga sare aad dhamayseen aad kusoo jirteen haatan waxawaaye safarkii kale aad galaysaan marka safarka marka la galayan waxaa loo baahan yahay in loo saxi qaato marka saxiixdiina qorabsada jaamacadda waxay diyaar u tahay sida dadkii hadda halkaas soo istaagay ee ka hadlay ee idin sheegeen ayay tahayoo wax walbow adeega aada kulley halkan looga baahan yahay si dhamaystiran ayaad u heli doontaan oo hadday noqoto xagga kuliyadihii jaamacadda ay waxaway diyaar idala ahayd weliba macalimiin aqoon sare ama durugsad u leh kuliyadahaas bixintooda intaba waa meeshii waad waxaway waad ka helaysaan qofka markuu meelku cusub yahay wuxuu u baahan yahay meeshaan kusoo dhaweeyo runtii looga xog waramo
waxaad baratay dhaqanka hor u baahan inuu ku intifaaco haddaa caafimaadka baratay uu adeega caafimaad haddaa baratay maamul wanaag maamul wanaag macnaa sidii biyada la hormarin lagu aragtay hadda xaafadaha markaad socotid ku farxi maysid meelaha qaar qashin waxbaa iska daadsan xafaayadii la daadina caafimaadka waxaan uma fiicna nidaamka maamulka uma fiicna sidoo kale sharciyada islaamiya dadka shareecada bartay iyadana uma fiicna marka inaad wacigelisid dadka magacaayo markaad adana tagna wax waxbartid ama aad wacigelisid ugu dambeynna maamulaha guud ee jaamacadda joobkii cabdiraxmaan shuceeb jeele ayaa ballanqaad u jeediyey ardayda cusub ee sanadkan kusoo biirtay jaamacadda maadaama hadda ardayda jaamacadda ka mid tihiin qofka haddii ardayga la diiwaangeliyo wuxuu ka mid noqday ardayda jaamacadda marka dhammaan kuwa baqan oo maaragta kulley oo ama fasax qaatay oo aan wacday oo arday cusub aan imaanin insha allahu tacaala maaseeja ugu direynaa ardayga marba haddii la diiwaangeliyo waxanaga fursad aan u bilownaa shalay banaankaa joogtay laakiin hadda waxaa idin sheegaa fursada jaamacadda idin hayso waxaa ka mid ah qofkii saddex arday hadda waad dareemi kartaa jaamacadda ummaddii ardayda isku sugeen qaaraas oo laabanaayo qaaraa nasiib u yeelanayna inay baasaan marka ardayda cusub waxaan fursad siinaynaa muhiim ah qofki ardayga cusub oo saddex arday isaga la yimaado oo madaxa diiwaangelinaha farta ka saara isaga waa geliy waxbaa laga barabo saddex arday jaamacadda joobkey waxa ay ka mid tahay jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar islamarkaana bixiya adeegyada waxbarashada xuska maalinta dhimirka ayaa lagu qabtay magaalada jowhar caasimada maamulka hirshabelle sida warbixintaani ku faahfaahaya waryaheena cabdifataax axmed maclow munaasabada maalinta caafimaadka dhimirka ee dunida oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka iyo maamulka hirshabelle ayaa lagu qabtay magaalada tani jowhar munaasabada oo ay kasoo qaybgaleen qeybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka hirshabelle iyo wasaaradaha kale ee maamulka ayaa waxaa inta badan khudbadihii laga soo jeediyey diirada lagu saarayay sidii looga shaqeyn lahaa badqabka kawarqabka caafimaadka ee dadka dhimirka ee ku nool deegaanada maamulka hirshabelle qaar ka mid ah mas-uuliyiintii iyo marti sharafta munaasabada kasoo qaybgashay oo ka hadlaya ahamiyadda ay leedahay maalintan iyo in la ilaaliyo xuquuqda ay leeyihiin dadka dhimirka ayaa yiri sidan markaan soomaali nahay waxaa laga yaabaa markii uu bilaabanaya mashruucan in fikir kale aan ka aaminsaneyn mental health markii la dhaho qofka waxayaabaha kusoo dhici jira waxaa laga yaabaa qof waalan oo xirxiran inuu kusoo dhaca laga yaabo laakiin hadda way ka duwan tahay waxaa laga yaabaa dadkeena meesha fadhiyo laftirkooda inay u baahayin mental health counseling sababta qofka problem family haysan karo qofka xaaskiisa iyo ama ninkeeda naagta ay waxaa laga yaabaa in uu culeys jiro waxaa kaloo hadda sanadkan uu daamka uu yahay in xoogga la saaro dadka shaqeeyo sababtoo dadka shaqeeya laftirkooda waxay u baahan yihiin mental health counseling in loo sameeyo lagu eedeeyo in soomaaliya mental health uu ku badan yahay waxaa kaloo ka mid ah discriminationka caalamka qabiil lagama yaqaano kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo labada abriil laba iyo tobankeeda shaqa bilowda naqaa ka soo wareegata soddon iyo laba sano intaas hafbakaan ku yaal hadda ka tuka akhriya taas waa lesson learned soo maaha haddii aan nahnay matal brobalemka waa adduunka o dhan laakiin mar haddii aan soomaali sii nahnay brobalemka ku nool nahnay waad dareemi kartaan oo he- last tid years oo dhan waddankeena brobalemka ka jiray colaada ka jirtay iyo abaaraha ka jiray waxaasoo dhan waxay sababi karaan in uu qofku ku imaado mental problem
magacaygu waa cabdifataax cabdiqaadir waxaan ahay senior officer mhkss sidaan ka warhaynaa waxaan rabaynaa niila wadaaga wax yar oo ku saabsan eh, maanta maanta waa maalin weyn waa maalin aan adduun weynaha laga dabaaldegahaya maalinta caafimaadka eh, dhimirka adduunka Eh, wax walbo taariikhu leeyahay qof walbaba dhasha xilli buu dhashaa sooma wuxuuna leeyahay degmo uu ku dhasha een, hooyo iyo aabuu leeyahay sooma markan een, maanta waxay dhalatay een, maxaa la dhahayay een, 1992 ayay dhalatay waxaa maaragtay ka holwadeen eh, maxaa la dhahayay qole ay dhahaan world eh, federation of mental health markan eh, sababta loo sameeyey maanta waxay ahayd in maaragtay laga sameeyo mental health awareness Eh, waxaa kaloo la xiriirtaa mental health markaan ka hadlayno cunsurin eh, dadka la cunsuriyeyna camal stigmatization markan in sidaa awgeed eh, cunsurinimadaas awareness loo sameeya Eh, waxaa kaloo maanta la rabaa in looga faa'iidaysto loo sameeyey in maaragtay dadka access ay u helaan micnaha meelaha serviceka laga bixinayo loo sheego camal safisada meeshay maaragtay laga laga laga laga bixiyo Een, waxaa weeye arrin eh, mar dhow soo kacda waaye oo had baraarugin sida caafimaadka kale loogu baraarugay Een, midda kale waxaa way maxaa la dhahayo waa expensive waay micnaha qofka dhimirka markii la daaweynaya camal een, qaali waay camal micnaha maaha paracetamol ama amoxicillin eh, baalada infectionka loo isticmaalaya daawooyinkeeda xitaa qaali waay marka sidaa awgeed eh, dadkii ayagoo in la cusuriyey oo maarata kasii cabsanayaan waxaa usii culays zaaid ugu sii ah eh, lacagta oga baxayso serviceka qofka ay u raadinayaan markan een, dowlada iyo hay-adooyinka way isku dayayaan in maaragtay ay culayskaas ay dadka ay ka qaadaan ay maaragtay ay caawiyaan Een, diimka een, fariinka hadda sanadkan wata wuxuu la mid ahaa u watay 2017kii 2017kii waxay ahayd mental health in workplace ahayd micnaha caafimaadka maskaxda ee goobaha shaqada
Eh, mental health focal point state waa jowhar keligii ma ahan Eh, maadaama aan stateka aan matalo eh, gobolka hadda aan joogno ay eh, shaqada ugu badan hayaan eh, imc imc shaqo badan ay qa- haysaa gobolka laakiin marka mentalka la joogo ayadana way qeex ka bixisaa waxyaabaha ay bixido qayb ka mid ah waaye shabeellaha dhexa markaan dhahno hay-adda keliya xoogga eh, nala saarto nala bixiso eh, caafimaadka waa hay-adda imc aad baan ugu mahadcelinaya marka hiiran aan tagnana ayadana hay-ad kale eh, safe children ayadana xoogga eh, saarta aan bixido eh, iyo guud ahaanna eh, hay-adda mala caafimaad projectigeeda ayadana eh, way bixidaa eh, mental caafimaadka sanadkiiba mar ayaa la xusaa maalinta dhimirka waxaana dib loo xasuustaa xaaladaha ay ku nool yihiin dadka dhimirka la kuwaasi oo diiradda lagu saaro sidii kor loogu qaadi lahaa ka hadalka xuquuqdooda iyo caawinaadda guud ahaan dadka dhimirka la waxaana sidoo kale la booqdaa goobaha isbitaalada ee dadka lagu xanaaneeyo kuwaasi oo xaaladahooda laga wareysto islamarkaana waxyaabihii ay ugu talagaleen ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan hay-adaha ku shaqada leh caafimaadka dadka dhimirka lagu wareejiyo goobaha lagu xanaaneeyo mahadsanid macluw qaramada midoobey ayaa ansixisay qaraar ay si wadajir ah usoo gudbiyeen soomaaliya iyo u k sida warbixintan ku faahfaahiyo wariyeyna cabdiweli axmed hilowle golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey ayaa si rasmi ah u ansixiyey qaraar ay si wadajir ah usoo gudbiyeen soomaaliya iyo u k kaasoo diiradda saaraya caawinta soomaaliya ee dhinaca xuquuqul insaanka wakiilka soomaaliya ee qaramada midoobe oo khudbad muhiim ah ka jeedisay golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobe ayaa bogaadisay tallaabadan iyadoo soo bandhigtay dadaalada ah soomaaliya ay ka wado dhinaca xuquuqda insaanka iyo horumarinta laga gaaray ambasador khadre ayaa sheegtay in soomaaliya ay higsanayso dhammaystirka xilliga galaguurka ah ee lafalgalka hay-adaha xuquuqul insaanka muddo labaiyo toban bilood gudahood iyadoo diiradda ah la saarayo hirgelinta qorsho howleedka ku salaysan isla xisaabtanka iyo daafurnaan waxay sidoo kale iftiimisay tallaabooyinka muhiimka ah ee dhowaan la qaaday kaas oo ay ka mid yihiin ansixinta sharciga xuquuqda naafada qaranka soo bandhiginta istaraatiijiyadda shanta sano ee hay-adda naafada qaranka iyo ansixinta sharciga carruurta danjiraha ayaa ku adkaysatay sida ay soomaaliya ugu go-an tahay karow qaadida ka qaybgalka siyaasadeed ee loo dhan yahay iyada oo gaar ahaan xustay muhiimadda ay leedahay in haweenka iyo dadka la heybsooco laga qaybgeliyo go-aanada muhiimka ah waxay intaasi ku dartay in dalka uu dadaal xoogan ugu jiro xoojinta hay-adaha xuquuqul insaanka soomaaliya ayaa qorsheynaysa in sanadkan soo socdaha ay soo gebagabayso xilka khabiirka madax bannaan ee qaramada midoobey ee arrimaha xuquuqda aadanaha taas oo caddeyn u ah in dalka kusii dhowaanayo isku filnaanshiyo ilaalinta xuquuqda aadanaha markana jubbaland booliiska gobolka jubbada hoose ayaa gacanta ku dhigay doonyo lagu siday waxyaabaha maanka duuriya sida warbixintaani ku faahfaahiyay wariyahana cabdicasiis xasan cabdulle taliska booliiska gobolka jubbada hoose ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo bandhigay toddobaatan iyo lix kiish oo xashiish ah laba doon oo sidan xashiishkaasna halkaas lagu qabtay raggii waday kuwaasi oo rabay in si qarsoodi ah ay ku geliyaan gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose madaxa hogaanka tababarada ciidanka booliiska gobolka jubbada hoose shukri faarax ayaa faahfaahin ka bixiyey maandooryaha ay ku qabteen magaalada kismaayo ciidanka booliiska taliska qaybta gobolka jubbada hoose waxay ku guulaysteen in ay gacanta ku soo dhigaan howlgallo laga sameeyey deegaanada ku teegsan ee dhanka xeebaha ah sida kooyaama ilaa inta u dhaxayso fuumo waxaa lagu guulaystay in howlgalkii maalmihii u dambeeyey afar iyo labaaatankii saac ee u dambeeyey la waday in ay gacanta ku soo dhigaan ciidanka booliiska gobolka jubbada hoose dooni sido xashiish laga keenay gobollada soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellada hoose waxaa booliisku ay ku guulaysteen in ay gacanta ku soo dhigaan eedaysanayaal gaaraya lix iyo doontii doontii doontii ay ku wadeen xashiishadda waxaa ilaahay mahaddiisaa shalay saacadihii u dambeeyey wakhtiyadii u dambeeyey in gacanta lagu soo dhigay waxaa ilaahay mahaddiisaa ciidanka booliiska gobolka jubbada hoose howlgalladii u dambeeyey in ay gacanta ku soo dhigeen daroogada loo yaqaano nooca xashiishka waxaa ilaahay mahaddiisaa in ciidanku ay shaqooyinku maalmaha u dambeeyey ay howlgallo zaa'ida ay wadeen insha allahu iyagana waxaa la soo hor istaadin doonaa eedaysanayaasha iyo xashiishka waxaa la horkeeni doonaa maxkamadda cadaaladda maandooriyahani oo ka koobnaa toddobaatan iyo lix kiish oo xashiish ah ayaa la sheegay in lagu gubi doono bartamaha magaalada kismaayo islamarkaasna taliska booliiska waxauu sheegay in howlgallo joogta ay ka samayn doonaan guud ahaan deegaanada gobolka jubbada hoose si looga hortago dadka raba in waxyaabaha maanka dooriya ay ku iibsadaan gudaha magaalada kismaayo qaybihii dhexe ee warka ayaad dhegaysanaysaan bulshada degmada bardaaleh ayaa loogu baaqay in ay ka shaqeeyaan horumarinta nabadda iyadoo muddooyinkii u dambeeyay degmada bardaaleh ka soconaya shirir dib u heshiisiineed ayaa waxaa maamulka degmada kulan la qaatay shacabka ku dhaqan degmada kaasi oo loogu hadlayay nabadeynta iyo kaalinta ay ka qaadan karaan bulshada madasha bulshada iyo maamulka waxaa sidoo kale goobjoog ku ahaa odayaasha dhaqanka degmada oo iyagana ka hadlay bulshada ilaalinteeda iyo nabadda iyo la shaqeynta maamulka gudoomiyaha degmada bardaale maxamed isxaaq oo la hadlay bulshada kasoo qayb gashay kulanka ayaa ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan nabadii wadajirka bulshada shirkuun oo geek internetska kooy wali ku saabsan yahay dib u heshiisiin dib u heshiisiin nabad wali ati wal ogi wali inka baaqay bulshada guud ee degmada bardaale deegaano hoos kooyan in in ka shaqeeya nabadda nabad wali ati wal ogi odayaasha dhaqanka haweenka dhallinyarada culimaa udiinka ganacsatada wali la faday in dadka midoobaan bardaalo oo nabadeed dajiyo nabade nabad wali ete lankasta wal ogta obgeega nabad bantaalna iskoolka owlaada dhikadaan tirada isin baaraday makooyaan masaajida ilaahay oo ilaahay lika caabudaay mal seedow dugsi quraan mal akriisadow marka nabad sidii eba meel nabad iyo amni in la hayna langeeka walka waalo kormile malka ganacsadow marka iyo saas la ogi in fariinlinis dhiib weligeek eedunku hadaley dhallinyarada reer bardaala ku jeedaan oo facebookga dagaalka kaga jaraan kan xabadaba kukuleel aniga walaas isku dhaafa lili isku dhaafa walaa walaa walaada suubiya haytaan colkiya walan rada haytaan lankasi guriga mukeefa ka jartaan umatung oo rafaasan abaar i daal i dhibaata la daala dhiyahayt dhinigoona khawaarijta ku haysat hatina isingoo meelnabada rogda mobilka oladan geliden wal dembi isin aruurihayo walaaga saa iska diloon aakhira isin ilaahay isin xisaabiya marka wali fadaana guudahaan nabad in laku wada shaqeeye nabada naas nuugule belada meledkaa nabad kusiisan wala liska haysasa wal yar wal siyaasadeeso siyaasadda dadka wadaas mas-uuliyiinta ku haaye yaka jaraan isku dhammaadeen iyoon laakiin bulshada inta roogda oo degmada berdaara ka sugum iyo nabad shanqarte hooba dheegdaan maata layaw may kukoyti may injeeda war roog ganjaan la saaysada ilaa iyo isk masaajidweynaga la dareera berdaar oo odayaalka dhaqanka horkahaan unasiinku heraana iyo bulshada isjaraata in nabad ka baaqo la fadahay nabaddaas ilaahay yaa yaa yaa sheeno kora waan wali fadaana lankasta nus ilaahay nabad sheena lankasta afar faataxa mara eedaa maasante wasalaamu calaykum waraxmatullahi kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada bardaale oo bulshada ugu baaqeeyay in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida maamulkaasi tobabar ku saabsan anshaxa saxaafadda ayaa lagu qabtay magaalada qardho sida mar kale warbixintan ugu faahfaahiyo wariyeena cabdifataax axmed maclow in ka badan labaatan saxafiyiin ah ayaa tababar la xiriira asaasiyaadka saxaafadda loogu soo xiray magaalada qardho waxaana tababarkaasi taabagelinayay ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee fosaj tababarkan oo socdaya muddo laba maalmood ah ayaa waxaa saxafiyiinta lagu barayay waxyaabaha asaasiga u ah saxaafadda anshaxa saxaafadda iyo sameynta wararka ustaad faarax cumar nuux xogayaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee fasaj ayaa sharaxaad ka bixiyey muddada tababarka uu socday waxyaabaha ay ka faa'iideysteen saxafiyiinta waxa uuna ugu baaqay in ay sida ugu wanaagsan ugu howlgalaan waxyaabihii ay ka faa'iideysteen tababarkan oo shaqooyinka tababarka halkaan u joogna waa ahaa tababar maarata aad u qiimo badan oo lagu soo dhoweeyey xaalay xataa meesha baadiyahana loo bixiyo geeli iyo maaragtay caniis iyo maaragtay iyo khubustii aan soo cunnay marka mahad celin aad u ballaaran horta fasaj ahaan aan anoo ka wakiila saadka kale iyo aniga maaragtay idin siinaya tan kale waxaa waaye labada maalmood tababarka halkan ku qaadanay wuxuu ku saabsanaa mawduucyada hadda aad sheegayseen oo la xiriiray anshaxa oo ugu horeeyo anshaxan waa saan sheegin waxaa waaye waxa adiga aad isku ilaalinaysid waaye shaqada adiga qabanaysid midaad ku ilaalinaysid waaye haddii intaas dhaaftid xeerka saxaafadda saxuufiyiinta ay lahaa inaa lagu qabanaa haddii intaas dhaaftidna waaba waddanka sharcigiisa ku qabanaya waa lagu dacweyna waana maxkamadna waa lagu geyn karaa marka mawduucyada kuwaas ay ahaayeen sidaad qayb uga ahaydeenna aad ay u ficneed oo maaragtay ka qaybgelkiina aad u ficnaa waxaan kaloo ammaanayaa maaragtay wakhtiga aad siiseen oo imaashaha si fiican maaragtay inaad meelo badan ka fiican tihiin aan arkayay oo aan hadda qofkii soo raaga xataa maaragtay dhowr daqiiqo keliya uu soo daahayay waxaan marka rabaa kaloo inaan ammaano maab oo maaragtay qayb ka ahayd barnaamijkeena qaar ka mid ah saxafiyiinta soomaaliyeed ee ku nool magaalada qardho ayaa soo dhoweeyey tababarka aqoonkaabka ah ee kor loogu qaadaya aqoontooda waxa ayna tilmaameen in ay ka faa'iideysteen islamarkaasina shaqooyinkoodu ay ku dabaqi doonaan waxyaabihii ay ka faa'iideysteen muddada labada maalmood ee tababarka ay ku jireen
magacaygu waa faacad cabdirashiid maxamuud aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaa saxafiyiinta gobolka karkaar magaalada qardho ka faa'iidaysta tobabarkan aadka iyo aadka u quruxda badan waxyaabihii aan ku baranay tobabarkan waxaa ka mid ahaa anshaxa saxaafadda saxafiga inuu anshaxiisa saxan yahay yacnii qaabku u shaqaynayo wax muhiim oo baysigo aad u fiican bay ahayd sidoo kale waxaan ku baranay waxay ahayd fox bob sida loo sameeyo aragti aruurinta dadka iyadana aad baan uga mahad celinaynaa si la mid ah waxa warka qurxiya warka madaxdiisa ama liidka warka aad iyo aad baan iyadana ugu faraxsannaha inaan ka faa'iidaysanay ka mid ahay suxufiyiinta magaalada qardho waxaa xaggaa nooga soo noogu soo xirmay tababar soconaya laba beri oo noo wadeen labadeena macalin afarta macalin tababarkaas waxaa noo soo noo keentay research waxaan leenahay waad mahadsantihiin tababarada noocan oo kale noo soo badiya labadaa beri cashirada aan ka faa'iidnay cashiro bil la qaato koorsooyin oo u dhigmeen waxaan qaadanay sida wareysyada loo sameeyo sida su-aalaha xiran wareysi loogu bedeli karo su-aal furan fo- eh, f- eh, focuska- focusbob si loo sameeyo waxyaabo badan baa qaadanay oo aan soo koobi karin waa u mahadnaqeynaa labada- macalimiinteena dhammaantood ma aha tababarkii ugu horeeyey oo loo sameeyo saxafiyiinta ka howlgala khardho waxaase uu ka mid yahay tababarada ugu muhiimsan ee saxaafaddu ay qaataan si loogu qurxiyo howlaha shaqo ay bulshadu hayaan hagaag dhegaystayaal markaana kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar la kala siisanaya qiimo lacageed gaaraya laba milyan toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar heerka qabashada ayaa la kala siisanaya toddoba iyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanaya sideed iyo labaatan markana maciishada bariiska nooca loo yaqaano safaariga ayaa loorkiisa la kala siisanaya soddon iyo sagaal doolar halka haafkiisa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaan intervel ayaa la kala siisanaya toban doolar sokorta loorkeeda ayaa la kala siisanaya afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanaya koo iyo labaatan doolar loorka burka ayaa la kala siisanaya sideed iyo labaatan doolar halka haafkiisa la kala siisanaya afar iyo toban doolar caanaha nooca loo yaqaano brimfita ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar haddii aan intaasi kaga nimaano xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada markana xubinta ciyaaraha iyo cabdicasiis xasan cabdulle waa mahadsan tahay saaro xubinta cayaaraha warka subaxnimo saakay waxaan ku eegi doonaa xidiga kooxda kubadda cagta man city ee halan ayaa u dabaaldegay inuu noqdo gooldhaliyaha abid ugu sareeya norway waryahanka manchester city ayaa dhaliyey goolashiisii soddoniyo saddexaad iyo soddoniyo afraad ee xulka qaranka kulankii ay saddex iyo eber kaga badiyeen zolovina habeenkii khamiista taasi waxay keentay inuu ka hormaro jonin juba oo ah goolhayihii abid ugu dhalinta badnaa wadanka norway cayaankan haland ee ka tirsan kooxda kubadda cagta manchester city ayaa la guddoonsiiyey kubadda ciyaarta kadib markuu dhaliyey saddexleyda kulanka wuxuuna sidaas ku noqday goolhayaha abid ugu sareeya wadanka norway xubinta cayaaraha saakay waa naginta dhegeystayaal mahadsanid cabdicasiis xubintaasi ciyaaraha ayaa ugu dambeysay warkas waxa aad ka dhagaysanayseen warbaahintii snaai intuu socday warka waxaadna socodsiinaysa anigoo ah saare cabdixuseen dhankay farsamadan waa injineer saki soo saaraha waa timacaddatan intaan ku kulmi doono warkan kiisa xiga sida ay nabadgelyo